heshiiskan waxa uu dhex maray ahlu sunnawal jamaaca xubno ka tirsan iyo dowlad goboleedka galmudug madaxiisa waxaa sii wada jira heshiiska u saxiixay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo xubno ka tirsan ahlu sunna wal jamaaca uu horkahayay sheekh ibraahim sheekh xasan guureeye oo la sheegay inuu yahay gudoomiyaha golayaasha ahlu sunna wal jamaaca wafdigan ahlu sunna waxay ka yimaadeen magaalada muqdisho waxa ay maalmo ku sugnaayeen cadaado wadahadallo ayaa u wada socday galmudug iyo iyaga maantay ayaana si rasmiya loo soo bandhigay heshiiska qodobada maantay laisku afgartay galmudug iyo ahlu sunna wal jamaaca garabka ahlu sunna waxaa la sheegay in saami wadaag ah ay ku yeelan doonaan xubnaha dowlad gobol galmudug haddii ay noqon lahaayeen baarlamaanka golaha fulinka iyo saraakiisha ciidamada iyadoo koonda ahaan la sheegay in boqolkii shan iyo labaatan xubnaha baarlamaanka ay ku yeelan doonaan golaha fulinka boqolkii soddon taliyaasha ciidamada boqolkii shan iyo labaatan heshiiska wajigiisa koowaad waxaa loo wajihi doonaa in ahlu sunna wal jamaaca dawladda laga siiyo ama dhismaha maamulka ee cusub laga siin doono afar wasiir afar wasiir ku-xigeen afar agaasimo guud iyo afar agaasimo waaxeed isla heshiiska wejiga labaad waxaa loo wajihi doonaa sidoo kale afar wasiir afar wasiir ku-xigeen afar agaasimo guud iyo afar agaasimo waaxeed waxaa uu heliya in labiyo labaatan xildhibaan ay ku yeelan doonaan baarlamaanka galmudug hal taliyo iyo taliyo ku-xigeen hase ahaatee waxaa wejigaasi labaad laga socda shuruuda labada dhinacda ay kusoo bandhigeen heshiiskooda oo ay kamid tahay in wax kabedel galmudug ay ku samayso qodobo ku qoran dastuurka dowlad goboleedka galmudug sidoo kale dhanka ahlu sunna waxaa iyana shuruud ah hor yaala fulinta wejigan labaad ee heshiiska in si rasmi ah ay uga soo mid noqoto dowlad goboleedka galmudug haddii ay noqon lahaayeen dhinaca siyaasadda iyo ciidamadaba heshiiskan ahlu sunna garabka maanta saxiixay maahan garabka hadda sida rasmiga u haysta qeybo ka tirsan gobolka galgaduud afhayeen ka tirsan ahlu sunna wal jamaaca oo ku sugan degmada dhuusamareed waxa uu ii sheegay in aysan matelin xubnaha maanta heshiiska la galay galmudug wuxuu tilmaamay in golayaasha ahlu sunna wal jamaaca siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan aysan uga mid ahayn xubnaha maanta saxiixay hase yeeshee xubnahaasi iyagu saxiixay waxay horey uga mid ahaayeen ahlu sunna wal jamaaca sheekh ibraahim sheekh xasan guureeye waxa uu kamid ahaa saxiixayaashii sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii magaalada muqdisho heshiiska ku wada saxiixay madaxdii maamuladii kol hore ka jiray goboladan sida ciidan iyo xeeb iyo galmudugkiiu hogaaminayay janaraal qaydiid inkastoo saxiixaasi iyo heshiiskaasi ay wadagaleen haddana ahlu sunna heshiiskaasi waa ay daraysay kumana aysan qancin lamana ogan hadda heshiiskan waxa uu ka bedeli doono khilaafka ka dhexeeya ahlu sunnada hadda haysata galgaduud ee maamulka ku dhisatay iyo maamulkan galmudug ee iyagu hadda xarunta ku ah meelgaarka magaalada cadaado